dadka ku dhaqan degmada Bakiya gobolka Awdal ayaa ka cabanaya shirkado la sheegay inay macdan ka qodayaan deegaankooda xilli ay warbaahinta kula hadlayeen gudaha deegaankooda ayay tilmaameen inuu arrintan uu ku lug leeyahay maamulka la baxay Somaliland ee ka arrimiyo deegaanadaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka oo isugu soo baxay ayaa waxa ay sheegeen inay arrintani ka soo horjeedaan isla markaana aysan ogolaanaynin in kheyraadkooda la boobo dadan noo waxba noo tarayn oo dadkii dalka yagii iyo dadka yagiiba inay rusheeyaan doonaya ayaa nagu soo biiray annaguna waxaa ma qaadi karo dad masaakiin oo dhulkaa xaabaya oo dumar iyo carruuro maarti iyo mudaba leh ayaa meesha ku nool shirkadahaasoo meeshaa markaa la wareegi doona waxa weyaan dadkana ka rari doona macdantaana iyagu baadi doona warkaasa ayaa soo gaadhay deegaanka marka arrintaasi baan leenahay arrintaa ma ogolin haddaanu deegaankii nahay waxa weeyaan dee meeshani meel kambani qaadaysana maaha si kastaba ha ahaatee maamulka la baxay somalilan ayaa muddooyinkii dambe bilaabay inuu shirkado shisheeye uu u gacangeliyo kheyraadka dhulka uu isaga ka arrimiyo iyadoona bulshadu ay ka soo horjeesteen baylahinta kheyraadka waddanka